muddooyinkii lasoo dhaafay warbaahinta ayaa si aad ah u hadalhaysay xiriirka ay sheegeen in uu ka dhexeeyo maleeshiyaadka t b l f iyo dowladda eritrea ayaa waxaa lasoo sheegayaa in xukuumadda asmara ay qaaday tallaabadii ugu horeysay oo qayb ka ah dhaqdhaqaaqyada ay ka wada gobolka tigiree ee dalka itoobiya xukuumadda asmara ayaa waxa ay gargaar gaarsiisay gobolka tigiree ee waqooyiga dalka itoobiya wararka ayaa intaasi ku daraya in gobolka tigiree ay ka socdaan kulamo u dhexeeya t b l f iyo asmara kuwaas oo lagu xoojinayo xiriirka labada dhinac waxaana kulamadaasi shacaar looga dhigay isku soo dhowaanshaha walaalaha kale irdhoobay warbaahinta itoobiya ayaa tebisay in magaalada rama ee gobolka tigiree uu ka dhacay bandhig heer sare ah kaas oo ay soo agaasintay kooxda t b l f islamarkaana ay kasoo qaybgaleen shacabka kala socday tigareega iyo eritereya tani ayaa waxa ay bannaanka soo dhigaysaa dhab ahaanshaha wararkii la tebinayay muddooyinkii lasoo dhaafay ee ahaa in dowladda eritereya ay dhaqdhaqaaqyo ka wada gobolka tigareega kuwaas oo ka dhan ah dowladda itoobiya ee uu hogaamiyo abiy axmed